bsmi اllahi الرحman الرaحيim alxamdu لilaahi rab العaalamiin والصlaaة والsalaam عlى rasuuli الlah slى اllah عalyh وعlى آlih وصaxbih وslم allahuma wafiqna min alaqwaal واlأcmaal lima tuxibh وtarضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda saddex iyo sagaashanaad ee suuratu ali cimraan waxaa allah uu yihi subxaanah كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين الله حول سبحانه كل الطعام cuntada dhammaanteed kaana wuxuu ahaa طacaamkaa dhammaantii xillan xalaal buu u ahaa libani israa'iil yacquub ubadkiisii ilaa maa xarama wixii uu xaaraantinimeeyey mooyaane israa'iilu israa'iil oo yacquub ihi calaa nafsihi naftiisa uu ka xarimay mooyaane min qabli an tunazala tawraah intaan towraad la soo dejin wixii uu naftiisa ka xarimay mooyaane waxa kaloo dhammi xalaal buu ahaa kullu طacaami markaa min qabli an tunazala tawraa ilaa maa xaramana waa lagu tacallujiyey laakiin waxaa ka awleysan xillanta in lagu tacallujiyo ku tacalluqdo allah waxau ihi kullu طacaami cuntada dhammaanteed kaana waxau ahaa طacaamka dhammaantii xillan ay xalaalan xillan waa master bimacna alxalaal xillan ay xalaalan cuntadu dhammaanteed xalaal bay u ahayd libani israa'iila yacquub ubadkiisii xalaal bay u ahayd ilaa maa kii mooyaane kaasoo xarama uu xaaraantinimeeyey israa'iilu ay yacquubu yacquub oo yacquub unbaa magaciisa kalena israa'iil la odhan jiray labada magacba isagaa lahaa ilaa maa xarama israa'iil israa'iil oo yacquub ah kii uu ka xarimay mooyaane calaa nafsih naftiisa uu ka xarimay min qabli an tunazala tawraah towraad intaan la soo dejin xalaal bay u ahayd طacaamka dhammaantii qul waxaad ku tidhaha nebi allow fa'tuu bal haddaba la kaalaya bitowraati towraad keena oo la yimaada oo fatluuhaa akhriya in kuntum haddaa ahaateen saadiqiina kuwa run sheegaya macnaha waxaan aad ku andacoonaysaan hadday idinka run tahay bal towraad ka soo saara oo keena allah waxau ihi faman iftaraa axadka ku been abuurta cala allah alle korkiisa ruuxa ku abuurta alkadiba been min bacdi dalik intaa dabadeed macnaha intay xujadu u caddaatay kadib qofka been kala u badheedha fa ulaa'ika kuwaasi hum iyagu addaalimuuna kuwa daalimiina weeyaanoo xadgudbay oo beenta u badheedhay allah waxau ihi qul waxaa tidhaha nebi allow sadaqa allah ilaahay run buu sheegay allah waxa uu ku warramay iyo waxa uu inoo tilmaamay run buu ku sheegay dheh ee fattabicuu raaca millata ibraahiima ibraahiim diintiisii raaca xaniifan xaal uu yahay ibraahiim kii shirkiga iyo kufriga iyo gaalnimada ka soo leexanaya ee towxiidkiiyo xaqa usoo iilanaya ama xaniifan xaal uu yahay kii toosan wamaa kaana mana ahaanin ibraahiim min almushrikiin kuwa mushrikiinta ana kama mid ahaanin oo muwaxid buu ahaa ibraahim imaamu lmuwaxidiin alla waxau ihi ina awala beytin gurigii ugu horreeyey ee wudica linnaas dadka loo dejiyey gurigii ugu horreeye dadka loo dhigay ee macnaha loogu jideeyey inay alle ku caabudaan laladii kii ayuu ahaa bibakata ay bimakata maka ku sugnaa bakka waa luqo ku bannaan maka oo waa isku mid mubaarakan xaal uu yahay mid la barakeeyey gurigaasi wahudan iyo hanuun xaal uu yahay lilcaalamiin caalamiinta oo dhan hanuun uu yahay fiihi beytkaa waxaa ku sugan aayaatun astaamo iyo calaamooyin cadcad calaamooyinkaasoo bayinaatun cadcad ayaa ku sugan maqaamu ibraahiima baa ku sugan ama waxaad tidhaahdaa minhaa aayaadka bayinaadka ee beytka ku sugan waxa ka mid ah maqaamu ibraahiima nebi ibraahim halkii uu istaagaye uu ku joogsanayey markii waxa weeyaan kacbada uu dhisaye dhismuhu u dheeraaday waa dhagixii uu ugu joogsanayey maqaamu ibraahiim allah waxau ihi waman dakhalahu beytkaa alle qofka gala kaana waxau ahaanayaa huwa mankaasi aaminan mid nabadgalay buu ahaanayaa oo ammaan haysta walilaah alla waxa ugu sugan cala annaasi dadka korkooda alle waxa uu ku leeyahay xiju lbeyti beytkiisa inay usoo qasdaan oo usoo xajaan man istataaca ka kale ayuu ku leeyahay oo manta waa bedelu bacdin min kullin waa bacdi kulli laga bedelay oo annaaskaa oo caam ahaa ayaa manta laga bedelaya oo macnuhu waxa uu noqonayaa walilaahi cala annaas ilaahay dadka waxa uu ku leeyahay waa caam man midbaa alla uu ku leeyahay waa khaas oo kan uunbaa waajibku uu saaran yahay ee dadka kale dee ma saara marka man ay calaa man mid ayaa ilaahay ku leeyahay xajka kaasoo istataaca kara sabiilan wadda ahaan u kara ilayhi ay ila lbeyt inuu gurigii ku gaadho yacnii ruuxa wadda uu gurigii ku gaadho u hela ee sahay iyo gaadiidba isla hela kaasaa ilaahay ku leeyahay xajka inuu beytka guto alla waxau ihi waman kafara ruuxa haddaba gaalooba ee isagu iska diidee dafiree ka abaalka dara nicmada alla uu siiyey ee gudan waaya fa inna allaaha alle haniyun waa kii ka maarmay een u baahnayn cani alcaalamiina caalamiinta oo dhan mid ka deertoomay weeyi aayaadkan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ku tilmaamay taxriimu israa'iila bacd alacima calaa nafsih wاftiraaء اlyahuud fi taxriimi tilka اlacima wاraddu calayhi waxaa aayaadkan ku sugan in waxa weeyaan nebi yacquub waa israa'iil ah cuntooyinka qaar ka mid ah isagu naftiisa inuu ka xarimay waxaana la inkiray oo lagu radiyey yahuud iyagu been abuuradkay ku been abuurteenay yidhaahdeen horay muxaram u ahayd oo aayaadkani waxa weeyaan qisooyinka ay ka hadlayaan waxa weeyi nimanka yahuud oo dood iyo jadal badnaa ayaa nebi moxamed u yimid sala allahu calayhi wasalam waxay markaa rasuulka ku yidhaahdeen moxamedow waxaad ku andacoonaysaa inaad ku sugan tahay millatu ibraahim diintii ibraahim inaad haysato ayaad ku andacoonaysaa haddana waxaad cunaysaa ood cabbaysaa milladda ibraahim wixii muxaramka ku ahaa oo hilibka geela iyo caanihiisa ah marka yacni waxay ku andacoodeen oo ay yidhaahdeen hilibkan geela iyo caanihiisuba wuxuu muxaram ku ahaa millatu ibraahim adna waxaad sheeganaysaa annaka calaa millati ibraahim dee siday suuragal u tahay adoo wixii muxaramka ku ahaa samaynaya haddana milladiisi inaad haysato taasaa markaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay oo ugu jawaabay in arrintaasi aanay waxba ka jirin oo waxa weeyaan yacquub iyo tafiirtiisii ambiyada ahayd oo millatu ibraahim ku sugnaa cunto oo dhammi xalaal inay u ahayd oo wax ka mamnuuci aanu jirin ilaa yacquub isagu naftiisa wixii uu ka xarimay mooyaane marka halkaa ilaahay wuxuu ku caddeeyey millatu ibraahim inaanay muxaram ku ahayn laxmu libil wa labanu libil waxa weeyaan hilibka geela iyo caanihiisuba inaanu muxaram ku ahayn miladii ibraahim calayhi salaam sidoo kale yacquub iyo duriyadiisu milada ibraahim ay ku sugnaayeen muxaram inaanay kaga ahayn ee ay mubaax u ahayd laakiin israa'iil isaga ayaa naftiisa ka xarimay waxyaabaha qaarkood oo qisadu waxay ahayd waxaa la yidhi yacquub waxaa ku dhacay xididka la ydhaha cirqu nasa oo xidid halkaa misigta intuu qofka ka qabto lugta isku dheranay ilaa bowdada xididkaas cirqunasaha la yidhaahdo ayaa nebi yacquub ku dhacay baa layidhi oo adag markaa nebi yacquub nader buu galay wuxuu ku nadare oo uu yidhi ilaahow haddaad iga shaafidoon ka kaco xanuunkaas cunto iyo cabitaan waxaan ugu jecelahay ayaan dartaa uga tegi nadar buu ku galay ilaahay waa ka caafiyey markii ilaahay uu caafiyey ayaa ilay nadarka isagaa galoo naftiisa ka xarimaye wuxuu ugu jeclaa oo hilibka geela iyo caanihiisa ah ayuu isaga tegey oo iska daayey marka ilaa maa xarama israa'iilu calaa nafsihi sidaa weeyi wax muxaram hore uga ahayd oo millatu ibraahim ku sugnayd may ahayne isagaa naftiisa ku nadray oo ka xarimay markii dambena nimankan waxa weeyaan reer banu israa'iil markii dembigooda iyo dulmigoodu batay ayaa lagu ciqaabay waxyaabaha qaarkood in laga xarimay oo hilibkii waxa weeyaan xoolaha iyo baruurtii iyo xaydhii iyo hilibkii geela iyo caanihiisii markii dambe cuquubatan lahum iyadoo lagu ciqaabayo ayaa laga xarimay laakiin markii hore wax muxaram ahaa may ahayn laa calaa ibraahim walaa calaa yacquub iyo duriyadiisa midna muxaram kamay ahayn marka waxaa loo tilmaamoo lagu yidhi cunto oo dhamme xalaal bay u ahayd israa'iil isagu naftiisa waxa uu ku nadaray mooyaane oo intaan towraadba la soo dejin dee xalaal bay u wada ahayd isagu waxa uu ku nadaray naftiisa uu ka xarimay mooyaane iyagana markii dambe waxyaabaha qaarkood dee laga xarimay bacda nusuuli towraat cuquubatan lahum laakiin wax hore u jiray oo millatu ibraahim ka mid ahaa may ahayn marka waa lagu beeniyey waxaana lagu yidhi markaa faatuu bitawraati fatluuha in kuntum saadiqiin bal towraad ka soo saara halkay millada ibraahim mamnuuca kaga ahayd dee laxmul ibil iyo albaantiisa ama waxa weeyaan caanihiisa waxaa kaloo aayaadkan ku sugan makaanat lbeyt alxaraam wa barakatuhu wa hidaayatuh makaanada iyo sharafta uu leeyahay beytka alle ee xurmada leh waa kacbada karaamada badan sharafta ay leedahay iyo barakadeeda iyo hanuunka ay dadka u tahay oo ilaahay waxa uu tilmaamay gurigii ugu horreeyey la dejiyey ama la dhigay dhulka ee dadka loo soo rogay loo jideeyey inuu ahaa maka waxay culimmadu ku fasireen loogama jeedo gurigii ugu horreeyey adduunka laga dhisu ahaa oo dadku guryaha way dhisan jireen laakiin waxaa looga jeedaa guri loo khasisay lilcibaada waatawaaf in lagu cibaadaysto oo lagu tawaafo guri loo gaar yeelo kana ugu horreeyey laakiin guryaha kale caadiga ah dee dadku horeba waa u dhisan jireen barakada uu leeyahay waxaa ka mid ah dee salaada keliya lagu tukadaa boqol kun oo salaadood inay ka khayr badan tahay tawaafka la tawaafaa halkaa mooye makaan kale inaanu ku ansaxayn yacni waxyaabahaasoo dhan waa min barakaatih iyo hidaayada uu leeyahay ilaahay waxa uu tilmaamay aayaad cadcad beytkaa inay ku sugan yihiin dhexdiisa aayaadka waxaa ka mid ah maqaamu ibraahim waa halkii nebi ibraahim markii guriga uu dhisayey seeskiisi uu kor noqday dhagixi uu ugu joogsanayey weeyaan maqaamu ibraahim waa aaya min aayaati illaah inuu aayad alle yahayna waxa kuugu daliila isagoo dhagaxa oo caada ahaan dhagax haddaad ku joogsato dee aanay cagtaadu raadaynayn ila waaba xajar eh ayaa haddana waxa mucjizo caadada ka xoog badan ahayd oo khaariqulcaada waxyaabaha caadigaa wax ka baxsan oo karaamo ah halkii uu ku joogsaday raadkiisiibaa ilaa maanta baaqi ku ah oo waata quraarada lagu sameeyey lagu dhisay laakiin haddaad u fiirsato raadkii cagaha iyo faraha iyo suulkiibaa weli ku sugan waa mucjiza waa aaya min aayaat illaah markii hore maqaamku beytka wuu ku dhajisnaa oo kama fogeyn laakiin cahdigii cumar radiallahu canhu wa ardaah ayaa si dawaafku dadka waasac ugu noqdo waayo qofka dawaafaya u xaqnimo badan inuu masaaxo iyo makaan hele uu ku wareego dadkuna waa fara badanayaan marka dadka daa'ifiinta si ay makaan waasaca u helaan cumar ayaa dib u durkiyey oo kacbada ka yar fogeeyey oo halka uu maanta yaalla waa ka ku sugan waxaana sunnaha qofku mar kastoo uu tawaafo ku farala iyo ku waajiba iyo ku rugniyaba inuu laba ragcadood maqaamka dabadiisa kusoo tukado hadday u suurtogeli weydana meel alla meeshuu xaramka ka helo ayuu kaga tukanaya ugu ansaxaysaa waxaa ku sugan aayaadkan aynu akhrinay xaramka karaamada iyo xurmada leh mumayizaadka uu leeyahay meelaha kale uu kaga soocan yahay waxaa ka mid a almnu ilaahay ammaan buu ka dhigay walidaalika waxaa la yidhi jaahiliyadii hore carbeed qofku hadduu xaramka kula kulmo aabbihii kii dilay juuquma odhan jirin ilaa xuduudda xaramka uu ka baxo xurmada ay xaramka xurmaynayaan darteed ilaahay baa ammaan ka dhigay sharcan waa qadara waxaa kaloo aayaadkan ku sugan fardiyat lxaji cala lmustaiici wa kufri jaaxidih faralnimada xajku uu faral ku yahay ruuxa awoodi kara sahayduu ku tegi lahaa gaadiidku raaci lahaa wuxuu ku soo noqon lahaa intuu maqan yahay cidda uu xilkooda hayo waxay masaariifsan lahaayeen intaa ruuxa isla hela waxa waajib ku ah beydkaa xurmada leh inuu u qasto oo cibaadada iyo acmaasha xajka uu kusoo guto iyo cumrada marka walilaahi cala nnaasi xijulbeyti man istaaaca ilayhi sabiila bedelka man yacni wujuubku wuxuu ku dhacayaa manka mustaiica ah ka awoodda leh ka kale dee waajibkuma aha waayo laa yukalifu allahu nafsan ilaa wascaha waxaa wujuubka laga qaadanayaa lilaahi laamta ku jirtaa waa laamul istixqaaq ilaahay baa mutay oo xaq u leh cala nnaasi calaadaasina wujuub bay faa'iideynaysaa oo dadka korkooda waxa ku sugmay wujuuban weeye waa calaada oo calayka kada bimacna alwujuub ayaa laga qaataa culuwiga marka walilaahi cala nnaasi xijulbeyti man istataaca ilayhi sabiila marka naaska waxaa laga bedelayaa man istaaacada oo mustaiica ayuu waajib ku yahay waman kafara fa ina allaha haniyun can ilcaalamiina oo xajka haddii la gudan waayo miyaa lagu gaaloobayaa laba qowl baa ku jiro oo haddii xajka looga tago juxuudan dafiraad iyo diidmo la diidayo waajibnimadiisa dee waa lagu gaaloobaya xerada islaamka waa lagaga baxaya waa haddii juxuud looga tago aniga xaj waajib iguma aha ila waa rugna arkaantii islaamka ku taagnaa ka mid a haddiise ruuxu aanu dafirin oonu diidin waajibnimada laakiin tasaahul iyo fudayti unuu uga tago dee ku gaaloobi maayo laakiin waa min kabaa'ir dunuub waa dembiyada waaweyn oo markaana kufrigu waxa uu noqonayaa kufrun duuna kufrin waman kafara laakiin hadduu dafiruu diido waa kufri akbar ah alla waxa uhi kullu acaami cuntada dhammaanteed kaana waxa uu ahaa huwa acaamkaasi dhammaantii xillan ay xalaalan xalaal buu ahaa libanii israa'iila yacquub ubadkiisa cunto oo dhammi xalaal bay u ahayd oo wax muxaram ka ahaa oo milada ibraahim mamnuuc ku ahaa oo cuntooyinkaasii ma jirin ilaa maa kii mooyaane kaasoo xarama uu ka xarimay israa'iilu yacquub calaa nafsih naftiisa isagu wuxuu ka xarimay mooyaane min qabli an tunazala tawraa towraad intii aan la soo dejin yani xalaal bay ahayd qul waxaad tidhaha nebi allow fa'tuu bal haddaba la kaalaya bitawraati towraad la kaalaya oo fatluuhaa bal akhriya in kuntum haddaa ahaateen saadiqiina kuwa ku run sheegaya waxaa ku andacoonaysaan aada sheeganaysaan oo hadalka aada leedihiin milada ibraahimba mamnuuc buu ku ahaa hilibka geela iyo caanihiisu oo waxa weeyaan yacquub iyo duriyadiisaba mamnuuc bay ka ahayd dee keena oo towraad ka soo saara kumay jirin weeyi oo markii dambe ee dulmiga iyo dunuubta ay galeen waa lagu ciqaabay waxse hore u jiray may ahayd alla waxau ihi faman iftaraa haddaba ruuxa ku abuurta cala allaahi alla korkiisa alkadiba been min bacdi dalik in arrintaa lasoo sheegay dabadeed macnaha xujadaasi intay caddaatay kadib ruuxa haddana beentii u badheedha fa ulaa'ika kuwaasi hum iyagu addaalimuuna kuwa daalimiina weeyi qul waxaa tidhaha nebi allow sadaqa allah ilaahay run buu sheegay ilaahay run buu ku sheegay wuxuu idinka warramay ee uu idin tilmaamay fatabicuu raaca millata ibraahiima ibraahiim diintiisii raaca xaniifan xaal uu yahay ibraahiim waxaynu uga xaalaynay mudaafu ilayhiga ibraahiim waayo maanta mudaafu ilayhigu waa kaljusi min almudaaf waa qeyb ka mida mudaafka oo kale sidaasay u ansaxday saaxibulxaalku inuu noqdo mudaafu ilayhiga oon mudaafka laga xaalay xaniifan xaaluu yahay ibraahiim mid kasoo leexanaya diimaha baatilkaa oo diinta xaqa iyo tawxiidka usoo leexanaya wamaa kaana kamanuu mid ahayn ibraahim min almushrikiina kuwa mushrikiinta ana kama mid ahayn ibraahim alla waxau ihi ina awala beytin gurigii ugu horeeyey ee wudica la dejiyey linnaasi dadka loo dhigee loo dejiyey inay ku cibaadaystaan laladii kii ayuu ahaa bibakata maka ku sugnaa waa kaa maka ku sugan ee kacbada karaamada badan mubaarakan xaal uu yahay beytkaasi mid la barakeeyey oo barako badan oo dee salaada iyo ajarkiisuba waa libinlaaq oo khayrkiisaa badan wahudanay haadiyan xaal uu yahay beytkaasi mid hanuuninayo oo hanuun u ah lilcaalamiina caalamiinta oo dhan oo ay ku soo hagaagayaan kuna hanuunayaan allah waxau ihi fiihi beytkaa waxaa ku sugan aayaatun aayaad calaamado ayaa ku sugan astaamo astaamahaasoo bayinaatun cadcad macnaha waa astaamo tusinaya ilaahay subxaanahu wa tacaala weynidiisa iyo waxdaaniyadiisa iyo cadamadiisa maqaamu ibraahiima baa ku sugan ama waxaad tidhaahdaa minhaa aayaadka bayinaadka ah waxaa ka mid ah maqaamu ibraahiima nebi ibraahim meeshii uu istaagayey uu ugu joogsanayey markuu kacbada dhisayey waman axadka dakhalahu beytkaa galaa kaana waxau ahaanayaa huwa mankaasi aaminan mid aamina ay daa amnin ammaan u saaxiib oon cid u dhowaanayn oon la dhibaataynayn walilaah alla waxa u sugan oo uu mutay rabbiyuu xaq u leeyahay calannaasi dadka korkooda waxa ugu sugan uu ugu xaq yeeshay alleh xijulbeyti beytka alle inay u xajaan oo u qastaan ka bedel naaska man mid ayaa ilaahay ugu xaq yeeshay xajka kaasoo istataaca kara sabiilan wadda ahaan u kara ilayhi ay ila lbeyt xagga beytka wadda uu ku gaadho kii karee awooda ayaa ilaahay ku leeyahay xajka waman kafara ruuxa gaalooba ee ama dafiree diidaba waajibnimadii ama se fudaydsada waa kufrin duuna kufrin eh midna waa kii weynaa ee xerada lagaga baxayey haddii la dafiro midna waa kii yaraayo min kabaa'iri dunuub haddii aan la dafirin laakiinse la fudaydsado waman kafara axadka gaalooba huwa isagu ee nicmada alle ku mahadin waaye ka abaalka dhaca iyadoo alla xoolo siiyey haddana gudan waaya fariidadii xajka fa ina allaaha alle haniyun waa ka maarmay rabbi oo waa ka deeqtoomay can ilcaalamiina caalamiinta oo dhan uma baahna rabbi subxaana oo waa ka maarmay qul yaa ahla lkitaabi lima takfuruuna biaayaati illaahi wallahu shahiidu calaa maa tacmaluun allah waxau ihi qul waxaa tidhaha nebi allow yaa ahla lkitaabi kitaabka kuwii ehelka u ahaayow culimmadu waxay yidhaahdeen yacni haadihi ihaanatun lahu ihaanay u tahay ahlulkitaabka oo yacni lama odhan mu'miniintiyay ama magacoodii si toosoo mubaasharatana looguma dhawaaqin ay lahaayeen laakiin kuwii kitaabka la siiyeyow waxa majhuulka looga dhigay waa ihaanatan lahum waayo kitaabka may qaadana waa ka baydheen alla waxau ihi qul waxaad ku tidhaha nebi allow yaa ahlalkitaabi kitaabka kuwii ehelka u ahaayow lima takfuruuna maxaa uga gaaloobaysaan biaayaati illaah ilaahay aayaadkiisa maxaa uga gaaloobaysaan walxaal allaahu alle shahiidun uu arkayo markhaati u ka yahay calaa maa tacmaluuna waxaad samaynaysaan iyadoo alla idin arkayuu idin og yahay idinkuna xaqii aa garanaysaan maxaa u diidaysaan oo u dafiraysaan qul waxaad tidhaha nebi allow yaa ahla alkitaabi kitaabka kuwii la siiyeyo lima tasuduuna maxaad u diidaysaan ama uga hor joogsanaysaan can sabiili illaah ilaahay jidkiisa islaamnimada iyo iimaanka ah maxaa ugu diidaysaan man qofka aamano rumeeya huwa manku ciddii rumaysa maxaa ilaahay diintiisa ugu diidaysaan tabquuna xaal aad doonaysaan haa waddadaa ilaahay ciwajan qalloocaad la doonaysaan idinkoo waddada alleh qallooc iyo leexin la doonayo oo dadka ka duwaya walxaalna aada la doonaysaan sidaa antum idinku shuhadaa aada markhaati ka tihiin oo og tihiin xaqnimada iimaanka iyo islaamnimada wama allaahu allana ma ahaanin bigaafilinkii moogan camaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan haadihi alaayaat ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay shiddatu qubxi kufri ahli lkitaab licilmihim bilxaqi wa juxuudihim foolxumada daran ay aadka u foolxun tahay kufriga ahlulkitaab waayo iyagoo xaqii garanaya ayay haddana si badheedha uga baydheen oo diintii u dafireen oo u diideen ruuxuna yacni jahli inuu waxaan ku rido iyo inuu si badheedho isagoo garanaya uga gudbo u dhaafo dee way kala culus tahay oo iyagoo ahlulkitaab oo garanaya ayay si badheedha u beeniyeen qul yaa ahla alkitaabi lima takfuruuna biaayaati illaah wallahu shahiidun calaa maa tacmaluun waa goodi iyo waciid adag oo ilaahay waa idin arkayaa oo markhaati buu ka yahay macnaha waa idinku ciqaabayaa weeye ee cadaabkiisa ka cabsada waxaa kaloo ku sugan xurmatu sarfi nnaas can ilxaqi bilxiyali lkaadiba inay muxaram tahay dadka diinta in lagaga duwo waxa weeyaan makri iyo khiyaamo iyo xeelado been ah oo laga leexiyo xaqii iyo diintii oo alla waxa uhi qul yaa ahla alkitaabi lima tasuduuna can sabiili اllahi man aamana tabquunaha ciwaja maxaa ilaahay diintiisa dadka uga hor joogtaan idinkoo doonaya inaad ka qalloocisaan oo ka leexisaan weliba wa antum shuhadaa idinkoo ka markhaati ah xaqnimada diinta islaamka oo garanaya waciid iyo goodi adag baa lagu khatimay oo wama allahu bigaafilin camaa tacmaluun ilaahay ma moogana waxaa maleegeysaan iyo camalkaad samaynaysaan halkaa waxaa ku sugan wama allahu bigaafilin camaa tacmaluun cumuumu cilmi اllahi biacmaali cibaadihi wayataratabu calaa dalika aljaza cilmiga alle inuu caam yahay oo wax alla waxay samaynayaan uu arkayuu og yahay wuxuu moogan yahay oo ka qarsoonina aanu jirin laa takfa calayhi khaafiya dee haddii uu og yahayna macnaheedu waxa weeye abaalkay muteen ayuu marinayaa oo waa ka argoosanayaa alla waxaa uhi qul waxaa tidhaha nebi allow yaa ahla alkitaabi kitaabka kuwii ehelka u ahaayow lima takfuruuna maxaa uga gaaloobaysaan biaayaati illaah ilaahay aayaadkiisa maxaa uga gaaloobaysaan walxaal allaahu alle shahiidun markhaatika yuu ogyahay calaa maa tacmaluuna waxaad samaynaysaan qul waxaa tidhaha nebi allow yaa ahla alkitaabi kitaabka kuwii ehelka u ahaayow lima tasuduuna maxaa ugu diidaysaan oo uga hor joogsanaysaan can sabiili illaah ilaahay jidkiisa maxaa uga hor joogsanaysaan man aamana cidda rumaysay maxaa diinta ugu diidaysaan tabquuna xaal aad doonaysaan haa wadadaa ilaahay aada la doonaysaan ciwajaa qallooc idinkoo inaad leexisaan oo dadka ka qalloocisaan aad doonaysaan walxaal antum idinku shuhadaa aada markhaati ka tihiin oo aada og tihiin xaqnimada iimaanka iyo islaamnimada wama allah ilaahayna ma ahaanin bigaafilinkii moogan camaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan yaa ayuha aladiina aamanuu in tuicuu fariiqa min aladiina uutuu lkitaaba yaruduukum bacda iimaanikum kaafiriin allah waxa uhi yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiyay in tuiicuu haddii aada ateecdaan fariiqan qayb oo min aladiina kuwii ka mida uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey haddaa adeecdaan oo daba gashaan yaruduukum waxay idinka yeelayaan raddadani waa bimacnaa sayaradii labada mafcuul qaadan jirtay oo mafcuulkeeda hore waa kaaful khitaabka hore ka labaadna waa kaafiriinada dambe bacda iimaanikum darafkuna waa ku tacalluqaya marka alla waxa uhi in tuiicuu haddii aada ateecdaan fariiqan qayb qaybtaasoo min aladiina kuwii ka mida uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey haddii aada ateecdaan yaruduukum ay yusayiruukum waxay idinka dhigayaan oo idinka ahaysiinayaan bacda iimaanikum iimaankiina dabadii waxay idinka dhigayaan kaafiriina kuwa gaalooboo gaalo ah wa kayfa takfuruuna sidee u gaaloobaysaan yacni waa canaan la canaananayo sidee bay u dhacaysaayo suurtagal u tahay wa kayfa takfuruuna sidee u gaaloobaysaan walxaal antum idinka tutlaa la akhriyayo calaykum korkiina lagu akhrinayo aayaatullah ilaahay aayaadkiisa korkiina lagu akhrinayo oo walxaal fiikum dhexdiinana wuu ku sugan yahay rasuuluhu rasuulkiisiina wuu ku sugan yahay iyadoo aayaadkii alla laydinku kor akhrinayo korkiinna rasuulkii allana idin dhex joogo sidee u gaaloobaysaan waman yactasim ruuxa cuskada ee qabsada billaahi alle ilaahay iyo xadhiggiisa ruuxa ku dhaga faqad hudiya alla ilaaha kaadhabahan waa la hanuuniyey ilaa siraatin jid baa lagu hanuuniyey jidkaasoo mustaqiimin toosan yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii iimaanka laga helayow itaquu llah ilaahay subxaanahu watacaala ka cabsada xaqa tuqaatih alla ka cabsigiisa xaqa uu leeyahay ilaahay ka cabsooda cabsida uu xaqa idinku leeyahay dhabta ah een dheeldheelka iyo dhayalka ahayn oo walaa tamuutunna hana dhimanina ilaa wa antum muslimuuna idinkuu hoggaansan mooyaane xaalad kalena ha ku dhimanina yacni xaalad axwaasha ka mid a ha ku dhimanina ilaa fii xaalati islaamikum idinkoo alla u hoggaansan mooyaane macnaha waa islaamnimadii iyo hoggaansanka daa'ima ilaa aad ka dhimanaysaan oo wactasimuu cuskada bixablillaah ilaahay xadhiggiisa qabsada jamiican xaal aad tihiin dhammaantiin oo walaa tafaraquu ha kala tegina oo wadkuruu xusa dadkana xasuusiya nicmat allah ay incaam allah nicmaynta alla idiin nicmeeyey calaykum korkiina waa bimacna alincaam nicmaynta laydiin nicmeeyey korkiina xasuusta id waagiina laydiin nicmeeyey kuntuma ahaydeen acdaa'an col daahii go-ay oo naf iyo maal midna aan isbixine aada ahaydeen oo dabeed faallafa ilaahay isku soo dumay oo isku soo dhoweeyey bayna quluubikum qalbiyadiinnii oo aada isjeclaateen oo fa asbaxtum dabeed aada noqoteen binicmatihi ilaahay nicmadiisa uu idiin nicmeeyey sababtiisa aa ku noqoteen ikhwaanan walaalo isjecel walxaalna aada walaalowdeen kuntum hore aada u ahaydeen calaa shafaa xufratin god qarkii shafaa waa qarka ama darafka xufraduna waa booraanta ama godkii ama haadaantii lagu dhacayey marka walxaalna aada walaalowdeen kuntum aa hore u ahaydeen calaa shafaa xufra god qarkii aad waxa weeyaan haadaan qarka aada u saaraydeen godka ama haadaantaasoo min annaari naar ah oo fa anqadakum dabeed uu idinka badbaadiyey alleh minhaa naartii ama minhaa xufradii ama minhaa qarkii aada saaraydeen saddexdaba damiirka waad u celin kartaa marka naarta iyo xufrada haddii loo celiyo waa caadi oo minhaa damiirka muanasku dee caadi buu ugu noqonaya waa muanas macnaha naarta iyo xufrada lafdigeeduba haddiise shafaa loo celiyo mudakara minhaana ay muanas tahay damiirka haa siduu ugu noqonayaa wuxuu ugu noqonayaa mudaafu ilayhiga muanaska ah ayaa mudaafku ta'niidka ka kasbaday marka maadaama mudaaf ilayhigii muanas yahay mudaafkana damiir muanasa waa loo celin karaa oo ta'niidka wuxuu ka qaadanayaa mudaaf ilayhigiisa waayo waxaa la yidhi almudaafu walmudaaf ilayhi ka shay ilwaaxidi mudaafka iyo mudaaf ilayhigiisu waa shay quroo kale isku yihiin alla waxau ihi kadalik ay mila dalika atabyiin sidaa ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaadkaa usoo caddeeye oo kale ayaa yubayinu allah alla idinku caddaynayaa lakum idinka aayaatihi aayaadkiisa kadalik sidaa alla usoo caddeeyey aayaadkaa hore oo kale ayaa yubayinu allah ilaahay uu caddaynayaa lakum idinka idinku caddaynayaa aayaati aayaadkiisa lacallakum tahtaduuna si aad u hanuuntaan oo aada xaqa ugu hagaagtaan haadihi alaayaat ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ku tilmaamay arrimo muhiim ah waxa ugu horeeya daacatu kaiiri min culamaai alyahuudi waannasaara tu'addii ila alkufri waalhalaag waxa weeyi in culimada yahuud iyo nasaarada kuwa ahlu kitaabka ah axbaartooda iyo ruubaantooda kuwaa in la adeeco la dabagalo oo wadooyinkooda la raacraaco waxay keensanaysaa gaalnimo iyo halaag in lagu dhaco oo in tutiicuu fariiqa min aladiina uutuu lkitaaba yaruduukum bacda iimaanikum kaafiriin gaalnimay idin geyeysiinaysaa marka ha adeecina weeyi waxaa kaloo ku sugan alcismatu fi tamasuki bilkitaabi wasunna calaa fahmi salafi lumma waxa yacni badbaadadu ku jirtaa in la cuskado kitaabka alle iyo sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam labadaasoo loo qabsado dadkii wanaagsanaa ee hore siday u qabsadeen ee ay u fahmeen waa saxaabadii iyo taabiciintii iyo atbaacu taabiciin saddexdii qarni ee alle iyo rasuulkiisaba khayrka ay uga markhaati kaceen waayo dabadood ayaa fitanku ay farabateen oo ay balaayadu dhacday waman yactasim billaahi faqad hudiya ilaa siraatin mustaqiim halkaasaa cismadu ku jirtaa waxaa kaloo aayaadkan ku sugan wujuubu lijtimaaci wa xurmat liftiraaq waajibnimada ummaddu inay mid noqotoy midowdo iyo xaaraannimada ay xaaraan tahay ummaddu inay kala tagto oo kooxa kooxa iyo firaq iyo axsaab iyo ururo ay kala noqoto iyo dariiqooyin kala duwan ilaahay waxa uu yidhi wactasimuu bixablillaahi jamiica walaa tafaraquu aayaddaas waxaa ku jira mu'akidaad fara badan oo la adkaynayo marka hore waxaa la yidhi wactasimuu bixablillaahi xadhigga ilaahay cuskada khitaabkaa ama hadalkaasi wuxuu ku wajahan yaho oo ku socdaa ummadda oo dhan madax iyo mijaba madaxdeeda mijaheeda culimadeeda cuqaasheeda caamadeeda waxgaradkeeda kulli waa amar ku socda wactasimuu bixabli illaah ha ku socdee lama odhan nin walowba dacalkaad ka soo gaadho iska laalaadi idinkoo kala tagsan waxaase la yidhi jamiican jamiican ay mujtamiciina idinkoo midaysan oo wada jira weeye oon kala tagsanayn marka ummadda maxaa la amray xadhigga alle iyagoo mid ah inay cuskadaan waa qodob halkaa iyadoo lagu fahmay waajibnimada midnimada ummadda ayaa haddana waxaa lagu sii adkeeyey walaa tafaraquu war ha kala tegina waa ta'kiid kale oo waxaa loo diiday inay kala tafaraaruqaan oo diinta ku kala tagaan halkaa waxaynu ka fahmaynaa ummadda islaamku inay mid noqoto ayaa waajib ah wa ina haadihi ummatakum ummatan waaxida wa ana rabbukum facbuduun aayaddii kale fattaquun marka ummaddani waa ummatun waaxida nebigeedu waa waaxid sala allahu calayhi wasalam waa nebi moxamed ayaa laynoo soo diray qibladeedu waa waaxida rabbuhaa waaxid rabbigeedu waa mid fa fiima tafaruq maxaa lagu kala tegayaa waa hawo iyo bidac iyo baatil baa lagu kala tegayaa waxa markaa ayaan darro ah yacnii tafaruqa iyo khilaafka ummadda ragaadiyey ee dhibkeedii aynu ka soo waaqsan laanahay haddana in qiil loo doondoono wadaad iyo waran laba wax qiil loo raadin kara ma aha madax iyo mijo siyaasi iyo wadaad iyo culimo iyo caaqil qof daliil iyo xujo iyo wax u keeni karaa ma jiro waayo ilaahay wuxuu xarimay yaa xalaalayn kara laakiin dee foolxumo ka weyni maba jirto xataa qofka magaca diineed ku hadlaya hadduu soo fadhiisto isagoo doonaya dadka inuu u jideeyo inay kala tagaan inaanay dhib lahaynoo iska muuqaal caafimaad ay tahay ninba inuu dhinacu doono u dhaqaaqo laakiin hadafkii ilaahay ugu talagalay ummaddu kaa ma aha ummadduna maanta halkay taagan tahay waxay ku taallaa waa tafaruqa taaba rimaaxu ida jtamacna takasuran wa ida iftaraqna takasarad aaxaadan shaacirka carbeed xikmaddaa xeesha dheerle muxuu ku yidhi warmaha ama ulaha haddii laysu geeyo ma jabaanoo ma jabin karasid toban uloodba laysku qaboo jabi isdheh ma jabin kartid laakiin waxa uu yidhi markay warmuhu kala tagaan mid mid baad si sahlan u jebin kartaa mid walba ayarbaad dhac ka siinaysaa maanta ummadda islaamka mid walba keligiibaa cidlo waraaba ka helay oo haadu ka dheragtay dee sow ayaan darra maaha halkii laga odhan lahaa war ha la midoobo firaqa faraha badan le ha la yska daayo in la yidhaha maya dhib ma leh ha laysaga sii socdo waa ayaan darro aayadday noo soo socotaa walaa takuunuu kaladiina tafaraquu wakhtalafuu dadka qaarkood waxay odhanayaan yahuud iyo nasaara loo jeedaa kaladiina tafaraquu waa runo waa yahuud iyo nasaara laakiin talow macajaminimada carabiga miyaynaan fahmayn walaa takuunuu taa-ulkhitaabka cidda lala hadlayo ee la leeyahay war iska ilaaliya halka yahuud iyo nasaara mareen kuwaasina ma yahuudba ma yahuudbaa yahuud looga digaya yacni qofku waa inuu dee carabi haddaanu garanayn dadka garanaya waa inuu weydiiyo walaa takuunuu taa-ulkhitaabku waxay ku dhacaysaa waa inaka inakaa layna leeyahay kuwii hore halkay mareen war hooya iska ilaaliyo ha marina dee haddaad tidhaa ka waran aayaadkan yahuudiya nasaara lagaga hadlayaa inaka ma aha waa runoo yahuudiya nasaaray ka hadlayaan aayaadkani laakiin cidda laleeyahay walaa takuunu war sifadaa iska ilaaliya waa adiga dee adigu muminiinta haddaad iska saaraysa aday kuu taallaa laakiin walaa takuunuu waa muminiinta laleeyahay war hooya ha shabihina kuwaa sifadooda iska ilaaliya waa ayaan daro yacni dadka qaarkood inay qiil u sameeyaan tafaruqa ummadda halkaa dhigay xaqiiqadu waxa ay tahay xaqana ruuxu waa inuu qaato oo hawadiisa aanu ku miisaamin ama ha noqdaan ummaddu inay siyaasad iyo adduunye ku kala tagto ama ha noqoto ummaddu inay diin iyo caqiide ku kala tagto labaduba waa xaaraan ilaahay diintiisa midna meel kagama taalo oo ururo siyaasadeed in la samaysto oo ummaddu hadh iyo habeen isku caayaan gaala ay noola timid diinta ilaahay laga soo heli maayo laakiin dimuqraadiyadda waa laga soo heli waa diintii gaalada ila inaku dimuqraadiyad eheluma niine laakiin diintuu ilaahay nebi moxamed ku soo dejiyey ururo siyaasadeed oo nin walba barnaamij uu wato laga soo heli maayo haddaynu doonana dee diintii nebi maxamed aynu dhab ugu dhaqanno ururada diimeed ee wadaadada laftooda qaarkood u qiildayayaanna ilaahay diintiisa laga soo heli maayo marka labadaasiba diinta meelna kagama yaallaan ummaddu waa inay mid ku noqoto hadday noqoto siyaasadda hadday noqoto maamulka hadday noqoto adduunyada hadday noqoto diinta hadday noqoto caqiidada midna ma bannaano in lagu kala tago laakiin in la yidhaahdo maya siyaasadda ha lagu kala tago diinta ha lagu kala tago dee waa intay gaaladu doonaysa gaaladu maanta qadaadkay u seexdeen waayo muslimiintii iyagaan kala dhammaanaynba oo waxa weeyaan wadaad iyo waralle iyo siyaasi iyo caaqil iyo culimo waxa weeyaan in fara badan oo ka mid ihi iyagiibaa iswada haysta laakiin waajibku wuxuu ahaa ummadda hal shay unbaa midayn kara tacaalow ilaa kalimatin sawaain baynana wa baynakum hal shay baa dadka deeqi kara xero keliya dadka wada qaadi karta xerooyinka kale ma qaadi karaa xerada keliya dadka wada qaadi kartaa waxa weeye waa kitaabka alleh iyo sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo labadaa in loo qaato dadkii hore wanaagsanaa siday u qaateen dariiqa salafu saalix marka lagu leeyahay maaha urur cusub iyo xisbi cusub oo lagu leeyahay gal dadka qaarkood ayaa macnaha salafka marka laga warramayo ama salafiyada u haysta urur cusub oo la qorayo adeer marka lagu leeyahay salafka raac waa kitaabka qur-aanka ah iyo sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadii siday u fahmeen intaa haddaad qaadatood ku qanacdo wax alla wax intaa kaaga hooseeyo oo kaaga dheer oo laguu sheegayaa ma jirto intaan halkaa kaaga sheegayo unbaa meel kalena lagaaga sheegi wax kaloo intaa dheeri ma jirto dariiqa salafku waxa weeye waa ka ummadoo dhan qaadi kara waa dariiqii abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali yaa kaa xiga adu haddaanad marti iska dhigin dee kaama xiga anugu abubakar iyo cumar iyo saxaabadii iyo raggii rag ahaa inaad waddadooda qaaddo cid kaa xigtaa ma jirto cid kaa xigsanaysa oo kaa xidhanaysaana ma jirto adu haddaanad iska xidhin adu haddaanad iska durkin adiga haddaan laguu bahalogelin oon saxaabadii iyo taabiciintiiyo atbaacu taabiciin lagugu dirin waxa weeyaan qofka salafka raac ku lihi kuma laha anigay soo raac kuma laha ururkan gal oo raac oo ku biir xaasha lilaah waayo waa ayaan daro qofku isagoo tafaruqii ka digaya dee firqo kale hadduu kuugu yeedho isagaaba waalan laakiin waxaan ku leeyahay intaa waxaan ahayn cidda kuu sheegta haba ka qaadan ee macno salafna kuugu yeedhaysa macno kale hadduu kaaga dhigo isagaa qaldan ilan islaamka wanaaggiisa iyo quruxdiisa dadka qaarkood baa fool xumeeyey imika kuwa dadka qarxinaya gowracaya soo magac islaamkuma socdaan haddaad tidhaa ka warran islaamkiiba waanu nacay kuwan aan uga tegey subxaan allah dee odhan mayse marka kaasi isagaa khaldan laakiin islaamka waxba ma yeelin dariiqa salafkaee quruxda badan cidda kuugu yeedhaana dariiqa salafku waa wanaagsan yaho waa qurux badan yihi laakiin qofka haddaad aragto qof khaldan ilan way jiraan dad salafkii intay magacooda sheegtaan iyaga laftoodii qaldan salafkuna waa dad wanaagsan oo ilaahay ammaanay nin walba markaa inuu isku dhajiyo u sheegto dee wuu isku dayayaa ka qaldan iska dhaaf waxba kaama gelin adiga laguguma addoonsan hebel iyo hebel laakiin manhajka raac rasuulku sala allahu calayhi wasalam markuu sheegay ummatu muxamed firaqa iyo qaybaha ay noqon doonto markuu tilmaamay oo saddex iyo toddobaatan fariiqa ah oo kulluhaa fi naari ilaa waaxida rasuulkaa sheegay sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi markii la weydiiyey yaa badbaadaya man kaana calaa mili maa ana calayhi alyowm wa asxaabii waxaa nabadgelaya cidda ku sugnaata een dhinacna uga baydhin maanta anigio asxaabtaydu waxaan ku suganahay haddaba iyadoon hebel iyo cali iyo geeditoona lagu odhan miisaankaas soo qaadiyo miqyaaska iyo halbeegaas oo waxaad ku cabirataa oo ku miisaantaa maanta adduunka waxa ka jira cidda ku sugan nebi moxamed iyo asxaabtiisu waxay ku sugnaayeen intaad barato yaan cidina kaaga warramine cidda halkaa ku sugan waa xaqiiyo ku dheg oo yaan xaggooda lagaa marin oon lagaaga dheerayn cidda ka baydha ee ama wax ku darta ama wax ka dhinta iskaga dheerow oo agtooda ha mari yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llah wa kunuu maca asaadiqiin qofka manhajka iyo muctaqadka iyo diinta ka run sheegaya ee maa ana calayhi wa asxaabii ku sugan kaa ku dayoo raac kaasina waxaad ku ogaanaysaa icrif ilxaqa tacrifu ahlah marka hore xaqa baro waad garan cidda ku taagani haddiise waxa weeyi aanad xaqii baran oo maalinba dhinac laguu jeediyo dee sidii dabeylxagaaga xaggan haddii lagaaga yimaadana xaggan unbaad ukici haddii xaggan lagu kaciyana xaggan laakiin haddaad xaqa barato cidi ku khaldi mayso hebel iyo hebelna halkaa iska dhig xaqa baro miisaanka soo qaado maana caleyhi wa asxaabi cidda ku sugan waddadooda ku soco raac cidda ka baydhana iskaga baydh diintu way caddahay xaqu waa waadix dadka ahlu sunnaha ee caqiidada saxdaa ku suganna hadalkoodu isma bedbedelo oo maalinba midab lama yimaadaan iyaaka watalawuna fi ddiin fa ina diin allaahi waaxid diinta ilaahay waa mid ma badna oo toban dariiqoo midbow meelkaasoo gelaya ma aha xaqana nuur iyo iftiin baa ka muuqda aan qarsoonayn oon cidna ka qarsoonayn waxaa loo baahan yahay markaa maanta waxaynu ku nool lahay xaalad laga warwaro oo dhib badan oo muslimiintii ay kala wada googo-een hadday dowlada yihiin hadday shicib yihiin hadday xarakaad iyo jamaacaad yihiin hadday ururo siyaasiya yihiin oon midna mid bixinayn billaahi calaykum xaaladda noocaas ee ruuxa muslimkii ka damqanaya uu ka aada iyo aada uga dhiidhiyayo ma xaaladaas ayaa xaalad ilaah iyo rasuulkiisu ay raalli ka yihiin oo dadka loo jideeyo loo sharciyeeyo oo loogu qildayo oo la yidhaahdo waxba dhib ma leh boqol ururna u kala qaybsama waxba dhibaato ma leh ma waa waxaas lala yimaado oo ummad lala hor yimaadaa waa ayaan daro marka waajibku wuxuu yahay ummadda in la yidhaahdo wactasimuu bixabli illaahi jamiica walaa tafaraquu dariiqa keliya xaqi waa midhkaa laba ma aha nusuusta shareecada haddaad u fiirsato jamaaca waaxida oo tii nebi moxamed aasaasaya unbaad ku arkaysaa diinta calaykum biljamaaca biljamaacaad arki maysid toban urur oo kala duwan laakiin waxaa lagu odhanayaa biljamaaca waa ariiqa waaxida kulluhaa fi naari ilaa waaxida maxaa waxaan farabadiye kunka ka dhigay waa baail iyo bidco waxaa loo baahanya markaa ummadda islaamku inay fadhigan fadhi uga noqoto dib ay isugu noqoto culimo iyo caamaba madax iyo mijaba waayo adduunye ahaan iyo diin ahaanba khalkhal iyo dhibaata inagu dhacday waxaana lagaga bixi karaa oo keliya ariiqii abubakar iyo cumar iyo saxaabadoo loo noqdo kaasoo loo noqdo oo keliya ayaa badbaadadu ku jirtaa qofka maanta caqliga leh waaqica ummadda iyo waayahooda u fiirsadaana waa garanayaa arrintaas oo siyaasad ahaan iyo kala qaybsanka ururada adduunyada dhibaatada dhex taagan waa garanaya kala qaybsanka diin ahaadeed iyo firaqa waxa dhex yaalla waa garanaya labadaa midna ma qirayo qof caqli lihi cilmi iska badaaye badbaadaduna waxay noqonaysaa wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu ninna ha ku biirin ninna kuugu yeedhi maayo inaad ku biirto laakiin waxaan kuugu yeedhayaa inaad aqoon u yeelato kitaabkii alleh iyo sunnihii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo fahamkii asalafu saalix saddexdii qarni ee shahaadada iyo markhaati kaca ka haystay min allahi wa rasuulih wasaabiquuna alawaluun min almuhaajiriina walansaar waladiina tabacuuhum biixsaan radia allahu canhum waraduu canh khayru nnaasi qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum yaa kale ee maraggaa iyo markhaatigaa haysta oon iyaga ahayn cid kale ma jirto low kaana khayran la sabaquuna ilayh waxaa maanta lala ordaye lala yaacayaa hadduu khayr iyo wanaag yahay kuwaasaa nooga dheerayn lahaa iyagaa khayr oo dhan u dheereeyey khayr oo dhammi wuxuu ku kooban yahay intay iyagu yidhaahdeen khayr oo dhammi wuxuu ku kooban yahay intay iyagu sameeyeen khayr halkaasuu ku dhan yahay wixii halkaas soo dhaafaa khayr maahe waa shar qadhaadhkiisiina waa dhandhamin oo waa haynaa maanta laakiin ummaddu waxay u baahan tahay dee factabiruu yaa uli labsaar maanta waxa dhiig daadanaya adduunka qulqulaya waxa fasaad iyo fidno socda maxaa asal iyo asaas u ah firaqa iyo kala qaybsankaasa asaas u ah halka ay ka bilaabantay waa halkaas markaasaa birta layska aslay laakiin dadku hadday calaa diinin waaxid wa caqiidatin waaxida wa manhajin waaxid ay yihiin waxaasi ma dhaceen oo dariiqii saxaabada lagu socdo marka ummaddu waxay u baahan tahay in ilaahay subxaanahu wa tacaala laga cabsoodo oo dib loogu noqdo manhajkii saxaabada iyo dariiqii dadkii hore oo aan laga didine la garto oo laga garaabo oo diinta aqoon loo yeesho allah waxa u hi yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiyay in tuiicuu haddii aada ateecdaan fariiqan qayb ama koox haddaa ateecdaan kooxdaasoo min aladiina kuwii ka mid ah uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey haddii aada ateecdaan yaruduukum waxay idinka yeeli doonaan bacda iimaanikum iimaankiina dabadii kaafiriina kuwa gaalo ah ayay idinka yeeli doonaan wa kayfa takfuruuna oo sidee u gaaloobaysaan walxaal antum idinka tutlaan la akhrinayo calaykum korkiinna lagu akhriyayo aayaatullah ilaahay aayaadkiisii lagu akhriyayo walxaalna waxa weeyaan lagu akhriyayo fiikum dhexdiinnana uu yahay rasuuluh ama jumlo istinaafiye ka dhigo wa fiikum dhexdiinnana waxaa ku sugan rasuuluhu rasuulkii alleh waman yactasim ruuxa cuskada billaahi alla ruuxa cuskada faqad hudiya waa la hanuuniyey ka ilaa siraatin mustaqiimin ji toosan ayaa allayahe lagu hanuuniyey yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayo ittaquu llah ilaahay ka cabsooda xaqa tuqaatih alla ka cabsigiisa dhabta ah culimada qaar waxay yidhahdeen yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaatih waxaa lagu nasakhay fattaqu llaha ma statactum intaa kartaan alle ka baqa laakiin sida saxiixaa lama nasakhina aayaddu waa muxkam laakiin aayadda mutlaqeedan ittaquu llaha xaqa tuqaatih waxa lagu qaydoo lagu dabray fattaqu llaha ma statactum waa mutlaq iyo muqayad oo ilaahay alla ka cabsigiisa dhabta ah ka baqda waxaa lagu qayday intaa karaysaanee karaankiina ah waayo laa yukalifu llaahu nafsan ilaa wuscaha qawaacidda fiqigana waxaa ka mid ah laa waajiba maca alcajzi haddii shayga la kari waayo waajibku waa kaa dhacaya salli qaa'iman fain lam tastadci faqaacidan fain lam tastadci facalaa janbin ruknigiibaa dhacaya sarajoog ku tuko haddaad kari weydo fadhi haddaad kari weydo jiif kolba sidaad karto marka laa waajiba maca alcajzi nabiguna waxau yihi sala allahu calayhi wasalam idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma staactum markaan amar idin siiyo intaa kartaan kala kaalaya marka raxmadda allay ka mid tahay inaan laynagu dhibin waxaynaan karayn allah waxau ihi walaa tamuutunna hana dhimanina ilaa wa antum muslimuun idinkoo alla u hogaansan mooye si kale ha ku dhimanina annahyu munsabun calaa tarki lslaami laa cala lmowti nahyigu wuxuu ku dhacayaa oo ku shubmayaa islaamnimada inaan laga tegin laakiin dhimashada kuma dhacayo oo macnuhu ma aha ha dhimanina ilan dhimashadu gacantaada kuma jirto laakiin waxaa nahyiga looga jeedaa tarkul islaam islaamka ha ka tegina ee ku taagnaada oo ha dhimanina ilaa xaalad aada muslimiintihiin mooye xaal kale ha ku dhimanina marka cidda loo socdaa ama halka loo socdaa waxa weeye athabaatu cala alislaam islaamka in lagu sugnaado oo aan laga zuulin allah waxau yihi wactasimuu cuskada bixabli illaah ilaahay xadhigiisa cuskada jamiican xaal atiin dhammaantiin oo walaa tafaraquu ha kala tegina wadkuruu xusa nicmat allaah nicmaynta ilaahay idiin nicmeeyey calaykum korkiina idiin nicmeeyey xusa id waagiina uu idiin nicmeeyey kuntum acdaa'an aayaadkan waxay ka waramayaan nimankii lo odhan jiray aws iyo khasraj ee asxaabtii reer madiina islaamka ka hor waxay ahaayeen col daahii go-ay kuwa aan naf iyo maaltoona isbixin bay ahaayeen islaamku markuu yimid ayuu walaaleeyey oo isjeclaadeen bisabab alislaam marka aayadda hore wa kayfa takfuruuna wa antum tutla calaykum ibnu jariir aabari ibnu cabaas wuxuu ka soo wariyey sababu nusuulka ah inay intay labadii aws iyo khasraj ay meel ku sheekaysteen ayaa dhacdooyinkii hore ayaa la xasuustoo la xusay markaasaa inta la cadhooday qoryaha iyo warmaha la gurtay markaasay soo degtay wa kayfa takfuruuna wa antum tutla calaykum markaasay faraha ka qaadeen oo dee kufraanu nicam haddii birta la yska aslo dee nicmadii ukhwad iyo walaalnimada waa laga gaaloobayaa marka waxay ahaayeen dad sidaasa haddana ilaahay nicmadiisa ku walaaleeyey allah waxau ihi wadkuruu xusuusta nicmat allaahi ay incaam allah nicmaynta alla idiin nicmeeyey calaykum korkiina id waagiina uu idiin nicmeeyey kuntum a ahaydeen acdaa'an col daahii go-ay aad ahaydeen oo fa allafa dabeed uu isku soo dhoweeyey oo uu isjeclaysiiyey bayna quluubikum qalbiyadiinna halka laga walaaloobaa waa qalbiga ee jasadka iyo jidhka ma aha taxsabuhum jamiican wa quluubuhum shataa gaalada waxaa la yidhi waxaad moodaa inay midaysan yihiin qalbigooduna waa kala tegsan yihin marka halka laga midooba waa qalbiga ee jidhka ma aha faallafa bayna quluubikum qalbiyadiinna alla isku soo dumo oo isku soo dhoweeyey oo fa asbaxtum dabeed waxaad noqoteen binicmatih ilaahay nicmadiisa sababteeda waxaa ku noqoteen ikhwaanan walaalo isjecel walxaal baa walaalowdeen kuntum aa hore u ahaydeen calaa shafaa xufra haadaan qarkeed ama god qarkiisa aada saaraydeen godkaasoo mina naari naar ka mid ah oo fa anqadakum dabeedi allau idinka badbaadiye minhaa naartii ama xufradii ama qarkii ilan qar baa ka laalaadeenoo inaad ku dhacdaanunbaa idin dhinay allah waxau ihi kadalik sidaa aayaadka alla idinku soo caddeeyey oo kale ayaa yubayinu allah ilaahay idinku caddaynaya lakum idinka aayaati aayaadkiisa lacalakum tahtaduun si aad u hanoontaan allah waxau ihi waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayri wayamuruuna bilmacruufi wayanhawna cani lmunkar waltakun ha idinka mid noqoto minkum idinka xaggiinna ha laydinka helo ummatun ummad mintani waa tabciidiyo marka macnuhu wuxuu noqonayaa ummaddii nebi muxamed ha laga helo dad dacwada u qumo oo u kaca waa fardu kifaaya markaasoo dee cid ku filan hadday u kacdo dee intii kale waa ka dhacaya wey waxaa kaloo lagu fasiray maya eh waa fardu caynoo mintu waa bayaaniyo oo waltakun minkum umma ummad ha la helo idinka ah waa lagu bayaaminaya marka dhammaantiin waxaad noqotaan ducaatan ila allah xaqiiqaduna waxay tahay dacwadu dee axwaal bay leedaho marna fardu kifaayo waa noqotaa marna fardu cayn waa noqotaa oo kolba xaaladda iyo marxaladda la marayo ee munaasabka ay ku tahay ayay ku xidhan tahay wujuubkeeda cayni iyo kifaayo kolba ka u noqonayo allah waxau ihi markaa waltakun minkum umma ummad ha laydinka helo ummadaasoo yadcuuna dadka ugu baaqaya ila alkhayri khayrka xaggiisa oo wayamuruuna dadka faraya bilmacruufi wanaaga oo wayanhawna u diidaya dadka canilmunkari xumaanta wa ulaaika kuwaasibaa alla uu yidhi hum iyagunbaa almuflixuuna kuwa liibaanay walaa takuunuu ha ahaanina takuunuu taa-ul khitaabkaasi hoosta ka xariiqooo maskaxdaada iyo maankaagana ku dhugo oo aada ugu fiirso aday kugu socotaa cid kale ha saari waxaa lagu leeyahay walaa takuunuu ha ahaanina mu'miniintiiyey kaladiina kuwii oo kale ha noqonina tafaraquu kala tegay oo wakhtalafuu iskhilaafay waa macnaha yahuud iyo nasaara ha la mid noqonin ee ka duwanaada ila iyagaa diintoodii ku kala tegay soo maaha idinku dee ha ku kala tegina laakiin ha odhanin aniga ilama hadlayso muminiintay la hadlaysa haddaad ka mid tahay allah waxau ihi walaa takuunuu ha ahaanina muminiintiyey kaladiina kuwii oo kale ha ahaanina tafaraquu kala tegey oo wakhtalafuu isku khilaafay diintoodii min bacdi maa jaaahum lbayinaat aayaadka cadcaddi intay u yimaadeen dabadeed kuwii diinta ku kala tegay isku khilaafay kuwaa ha la mid noqonina oo sifaadkooda iska ilaaliya weeyi wa ulaaika kuwaasibaa alla u yihi lahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabkaasoo cadiimun weyn alla waxau ihi yowma tabyadu wadkur waxaad xustaa nebi allow dadkana xasuusisaa yowma maalin maalinkaasoo tabyadu ay caddaanayso wujuuhun wejiyaal oo wataswadu ay madoobaanayaan wujuuhun wejiyaal kalena fa ama aladiina kuwii miyaa iswadad ay madoobaatay wujuuhum wejiyadoodu fa yuqaalu lahum usoo qadar oo maquulka qowlkii ayaa ka xadfan maquululqowlka oo fa yuqaalu lahum kuwaa waxa lagu odhan akafartum miyaa gaalowdeen bacda iimaanikum ma iimaankiinii dabadii ayaa gaalowdeen dee faduuquu haddaba dhandhamiya haddaa gaalowdeen alcadaaba cadaabka dhandhamiya bimaa bisababi maa shay sababtii ku dhandhamiya kaasoo kuntum ahaydeen takfuruuna kuwa gaalooba gaalnimadiinna sababteedii cadaabka ku dhandhamiya wa ama aladiina kuwii miya ibyadad ay caddaatay wujuuhuhum wejiyadoodu fa fii raxmati illaah ay fa hum fii raxmati illaah kuwaasi ilaahay raxmaddiisa ay ku sugan yihiin oo hum iyagu fiihaa raxmadda rabbi ayaa khaaliduuna ay ku waarayaan tilka taasi waa aayaadkaa lasoo sheegay aayaatullah ilaahay aayaadkiisii wey oo gacantaa baynu ku haynaaye tilka ismu ishaaraha baciidka a maxaa loogu tilmaamay waa liculuwi mansilatiha wa bucdi makaanatiha waa mansiladeeda sarraysa iyo sharafkeeda iyo maqaamkeeda fog oo waxaa la yidhaahdaa bucdigani waa bucdi macnawi ah maaha xisi bucdi xisiya maahoo gacantaabad ku haysaa laakiin waa bucdi macnawi ah macno ahaan iyo maqaam ahaan ayuu u fogaado waa kaa waxa weeyaan sareeye cirka isku shareeray waa xagga maqaamka iyo darajada tilka taasi aayaatullah waa taa darajadeedu fogtaay sarraysaa aayaatullah ilaahay aayaadkiisii weeyi natluu xaal aanu akhriyano haa aayaadka calayka korkaaga nebi allow aanu ku akhriyano bilxaqi xaqna aanu ku akhriyano ama aayaadkaba ka xaale oo bilxaqi ay mutalabisatan bilxaq xaal ay aayaadku ku dheehan yihiin xaq oo aanay baatil ahayn wama allaahu allana ma ahaanin yuriidu kii doonaya ulmaa dulmi kii la doonaya ma ahaanin lilcaalamiina caalamiinta inuu dulmiyo ilaahay ma doonayo walilaah alle oo keliya waxa u sugnaaday laa ligayri cid kale ma laha eh oo xasrigu waa halkee waa taqdiimu maa xaquhu taakhiir yufiidu lxasra waa taqdiimka khabarka soo hormaray ayaa faa'iideynaya xasriga iyo iyo takhsiiska marka walilaah ilaahay oo keliya waxa u sugan maa fi samaawaati samooyinka dhexdooda waxa ku sugan iyo wamaa fi lardi arlada dhexdeeda waxa ku sugan oo dhan wa ila allah ilaahay xaggiisa unbaa turjacu loo celinayaa alumuuru arimaha haadihi alaayaat ilaahay waxa uu ku tilmaamay wujuudu طaa'ifati min alumma taquumu biwaajibi dacwa inay waajib tahay in ummadda laga helo qayb dacwada u qumta oo u gacan banaanaata haddii kale waa la halaagsamaya waayo badbaadada bulshadu waxa ay ku jirtaa inta khayrkiiyo wanaagga la ysfarayo haddii la waayo wax wanaagga faraxumahana diida waa laysla baaba'ayo halaaggu waa caam yeelaya dhammaan dadka ka wanaagsan iyo ka xunba laakiin inta lagu socsocdaa waa wanaag farista iyo xumaan reebista sidaa darteed dadka dadka wanaagga faree xumaha u diida meel la joogaba dowlad iyo shicibba waa in la gacan qabto oo la taageero garab iyo gaashaan loo noqdo oo guddida wanaag farista iyo xumaan reebista iyo culimada iyo ducaadda iyaguna xilka dacwada xambaarsan meeshay kaaga soo horbaxaanba dee labayka wasacdaygdheh oo ha ka hor imani gaar ahaan guddida odayaasha iyo ducaadda iyo culimadaba leh meel ay joogaanba waa in lagu garab galo waayo xumaha caamkay la dagaalamaan munkaraadka caamka ah waxaa meelaha isla joogjoogee dhaqanka iyo edabdarada samaynaya waxa weeyaan khamrada meelaha waxa weeyaan waxa soo gelinaya dadka waxa weeyaan diincayga iyo arkaanuul iimaanku ka badbaadi waayey munkaraad caam oo suuqyadeenna iyo magaaladeenna ka dhaca oo inaku aynaan waru hayn ayay had iyo habeen u taagan yihin marka meesha lagu arkaba cid walba waa inay taageerto waayo shaqadii ambiyada iyo rusushay hayaan bulshadaana ku badbaadaysa kuwaa haddii laynaga dhex waayo waynu wada halaagsamaynaa waxaa aayaadkan ku sugan xurmat lfurqati bayna almuslimiina wa damu likhtilaafi fi ddiin waynu ka soo hadalno waxba ku noqon mayno ummadda dhexdeeda inay kala tafaraaruqdo iyo diinta in laysku khilaafo waa arrin la ceebeeyo la caayo ummadda loo diiday oo manhi ah waxaa kaloo ku sugan tabiyadu wujuuhun wa taswadu wujuuh waxaa dhacaya aakhiro in wajiy wejiyada qaarkoodna caddaadaan qaarna ay madoobaadaan waxaa lagu fasiray tabyadu wujuuhu ahli liimaan wataswadu wujuuhu ahli lkufraan waxaa caddaanaya oo nuur iyo iftiin fuulaya wejiyada kuwii muuminiinta ahaa gaaladiina mugdi iyo madowbaa fuulaya waxaa kaloo lagu fasiray tabyadu wujuuhu ahli sunna wa taswadu wujuuhu ahli lbidca dadkii sunnada ehelka u ahaa ayaa nuurkii sunnadu wejigooda ka muuqanaya dadkii bidca iyo baatilka ehelka u ahaana madowgii bidcadaa korkooda fuulaya waana isku imanaysaayo ma kala tegayaan labada macno oo dadkii iimaanka iyo sunnada ehelka u ahaa wejiyadoodu waa caddaanayaan dadkii gaalnimo ama bidco iyo baadil ehel u ahaana wejiyadoodu waa madoobaanayaan ilaahay waxau ihi subxaanah waltakun minkum idinka ha ydinka mid noqoto ummatun ummad yacnii qayb ummadda ka mid ah ha laydinka helo kuwaasoo yadcuuna ugu yeedhaya dadka ila alkhayri xagga khayrkiiyo wanaagga oo wayamuruuna faraya bilmacruufi wanaaga oo wayanhawna u diidaya cani lmunkari xumaanta macruuf la ysfaro tawxiid baa ugu weyn munkar laysku diidana shirki baa ugu weyn wa ulaaika kuwaasi hum iyagunba almuflixuuna kuwa liibaanay si dhaba walaa takuunuu ha ahaanina kaladiina sidii kuwii tafaraquu kala tegey oo wakhtalafuu iskhilaafay min bacdi maa jaaahum lbayinaat aayaadka cadcaddi intay u yimaadeen dabadeed kuwii kala tafaraaruqee kala tegey ha la mid noqonina ee idinku wada socda wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu baa hore laynoo yidhi waulaaika kuwaasi lahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabkaasoo cadiimun weyn yowma maalin xus nabi allow dadkana xasuusi tabyadu ay caddaanayso wujuuhun wejiyaal ahluliimaani wasunna oo wa taswadu ay madoobaanayso wujuuhun wejiyo kalena ahlulkufraani waalbidca fa ama aladiina kuwii miyaa iswadad ay madoobaatay wujuuhuhum wejiyadoodu akafartum maquululqowlka qowlka usoo qadar oo fa yuqaalu lahum kuwaa waxaa lagu odhanayaa akafartum war miyaa gaalowdeen bacda iimaanikum iimaankiina dabadii miyaa gaalowdeen faduuquu dhandhamiya alcadaaba cadaabka dhandhamiya bimaa kuntum takfuruuna bisababi kownikum takfuruun ahaanshaha ahaydeen kuwa gaalooba darteed cadaabka ku dhandhamiya waama aladiina kuwii miyaa ibyadatay caddaatay wujuuhuhum wejiyadoodu fa fii raxmat illaah ilaahay raxmaddiisay ku sugnaadeen oo hum iyagu fiihaa raxmadda rabbi dhexdeeda ayaa khaaliduuna ay ku waarayaan tilka taasi taa sarraysa ee culuwiga iyo bucdiga martabada leh aayaatullah ilaahay aayaadkiisii weeyi oo natluuhaa aayaadkaa waanu akhriyanaa calayka korkaagaanu nebi allow ku akhriyanaa bilxaqi ay mutalabisatan bilxaq xaal ay aayaadkaasi xaq ku dheehan yihiin ama kuba tacaluqi natluuda oo bilxaqi baanu ku akhriyanaa wama allaahu allana ma ahaanin yuriidu kii doonaya dulman dulmi lilcaalamiina caalamiinta uu dulmiyo dulmi ilaahay caalamiinta uu dulmiyana dooni maayo walilaah alla unbaa iskale laa ligayri maa fi samaawaati samooyinka dhexdooda waxa ku sugan iyo wamaa fi lardi arlada dhexdeeda waxa ku sugan wa ila allah ilaahay xaggiisa unbaa turjacu loo celinayaa alumuuru arrimaha kuntum waxaa ahaateen khayra umma ummata u khayr badan oo kuntum waxa ahaydeen fii cilmi illaah horeba cilmiga ilaahay waxa ugu ahaydeen ama lowxulmaxfuudkaba ugu ahaydeen ama kutubihii hore amaba waxaa loo jeedaa uun antum khayru umma waxaad tihiin ummadta u khayr badan ummaddaasoo ukhrijad lasoo saaray linnaasi dadka loo soo saaray ta'muruuna oo maxaa ku noqoteen khayruulumam waa tan sababtii khayriyadu ta'muruuna waxaad isfaraysaan bilmacruufi waxa wanaagsan ee towxiid ugu wen yahay wa tanhawna waxay isu diidaysaan can ilmunkari waxa xun ee shirku u wen yahay wa tu'minuuna waxaad rumaynaysaan billaahi alleh walow aamana hadday rumayn lahaayeen ahlulkitaabi kitaabka kuwa eelka u ihi lakaana wuxuu ahaan lahaa huwa iimaanku oo iimaanka lasoo sheegay mee madkuur ma aha laakiin waa mafhuum horaynu usoo sheegnay oo marjica damiirku ama waa madkuur ama waa mafhuum ama si cadoo sariixa loo sheegay ama siyaaqa hadalka wixii lasoo maraa laga fahmaa marka imika huwa waxaa laga fahmayaa waa masderka ficilka aamana wuu xambaarsan yahay iimaanka ilan ficil walba masder buu koobsanaya oo waxa weeyaan uu tusinaya isagaaba asal u ah marka waxaa tidhaha walow aamana aamanada masderkeeday u noqone ilan ficil damiiruma noqda iyo xaraf toone eh walow aamana oo damiirku asmaaun buu noqdaa walow aamana hadday rumayn lahaayeen ahlulkitaabi kitaabka kuwa ehelka u ihi hadday rumayn lahaayeen lakaana wuxuu ahaan lahaa huwa iimaankaasi khayran lahum mid u wanaagsan oo khayr u ah khayr waa afcalu tafdiil oo akhyar baa asalkeedii laga keenay laakiin maanta waxaa la yidhaha afcalu tafdiili laysa fii baabih afcalu tafdiilku baabkiisii maanta ma joogo waayo afcalu tafdiil wuxuu galaa wax labada dacal ama labada dhinacba ay wadaagaan ee lagu kala badan yahay khayrkuna maanta jihada kale ma jiro ee meel kaliyu ku kooban yahi ilan kufriga ma khayr buu leeyahi kufrigu khayr ma leh marka maxaa la kala fadilayaa ilan waxaa la kala fadilayaa waa in shay la wadaago oo la kala badsado maa dalla cala almushaarakati waziyaada la yidhaha marka halkan oo kale waxaa la yidhaha afcalu tafdiili laysa fii baabih ha ka macnayn afcalu tafdiil laakiin waxaad ka macnaysaa un aslulficli ficilka asalkiisii macnihiisii khayriyada oo sidaasaa u wanaagsan weeye ee ma aha gaalnimaday ka roontoy ka wanaagsan tahay ilan waxaa la moodi xagga gaalnimadana inuu wax jiro waxna kaama jiraan xaggaa oo khayrku darafkaa kale wuu ka maran yihi marka waxaa tidha lakaana khayran lahum sidaasaa khayr iyo wanaagu ah ka khayr badan ha odhan ilan laysa fii baabih minhum waxaa ka mid a kuwaas almu'minuuna kuwa mu'miniina ahlulkitaabka ka mid ah waakharuhum badidooduna alfaasiquuna waa kuwa taacada rabbi ka baxay allah waxau ihi lan yaduruukum idin dhibi maayaan kuwa ahlukitaabku ilaa adaa dhibaato yar mooye aflagaadada iyo dacaayada iyo afxumada ay idiin geysanayaan mooyaane taana waxa weeyaan dee isaga sabro oo wahjurhum hajran jamiila laakiin wax kale idin yeeli maayaan wain yuqaatiluukum hadday idinla diriraan oo idinla dagaalamaanna yuwalluukum waxay idiin jeedinayaan aladbaara dabooyinka dhabarka ayay jeedinayaan oo idiin jilibdhigi maayaan idinkamana hor iman karaan waa muslimiin dhaba marka leeyahay een dhalanteed iyo waxa weeyaan inxiraaf aan lagu jirin uma laa yunsaruuna dabeed loo hiilin maayo oo kuwaa loo gargaari maayo allah waxau ihi duribad waxa la yeelay calayhim korkooda waxaa la yeelay kuwa ahlu kitaabka iyo yahuudda adilla dullinimo ayaa la saaray aynamaa uqifuu meel kastooo laga helo waa dullaysan yihi wax kastoy madaxtinimo iyo maal helaan dulliga gaalnimadu korkoodu ku qoran yahay oo kama faaruqayo ilaa bixablin ay ilaa mutamasikiina iyagoo haysto oo cuskada mooyaane bixablin xadhig min allaahi alle xaggiisa ka ahaaday iyo wa xablin xadhig min annaasi dadka xaggooda ka ahaaday xadhig alle iyo xadhig dad inay cuskadaan oo ku tiirsadaan mooye meeshaad ka heshaba waa dullaysan yihiin wabaa-u way noqdeen biqadabin cadho ayay la noqdeen oo min allah alle xaggiisa cadhay kala noqdeen waduribad waxaa la yeelay calayhim korkooda almaskana faqiirnimo iyo baahi ayaa korkooda la yeelay oo xoolo kastoy haystaan qalbigay ka faqiir yihiin oy ka baahan yihiin halka hodal laga noqdaana waa qalbige maaha gacanta waxa ku jira alla waxau ihi daalik madkuurkaa lasoo sheegay oo daalikadu jamc waxay ugu noqon kartaa macnaha madkuurnimada madkuurka oo muxuu yahay dulliga iyo cadhada iyo faqiirnimada intaba waa ku dhacasa marka daalika madkuurkaa lasoo sheegay ee dullinimo iyo cadho iyo caydhnimoba ah xaasilo wuxuu ugu dhaco sababteedu tahay biannahum bisababi annahum iyagu kaanuu inay ahaayeen sababteedu ugu dhacay yakfuruuna kuwa ka gaalooba inay ahaayeen biaayaati illaah ilaahay aayaadkiisa kuwa ka kufri ay ahaayeen oo wayaqtuluuna kuwa laaye ayay ahaayeen alambiyaa ambiyada alleh ayaa ay layn jireen bigayri xaqin xaqdarro xaal ay ku dheehan yihiin ama xaqdarro ayay ku layn jireen daalik qatligaa iyo kufrigaas sida saxda ah daalikada waa in lagu cileeyo waxa weeyaan qatliga iyo kufriga oo waa cilatulcila oo daalika gaalnimadaa iyo laynta ambiyada ay laynayeenna xaasilu waxay ugu dhacday bimaa casow bisababi cisyaanihim cisyaankay caasiyeen sababtiisa weeyi iyo wa kaanuu yactaduun wa bisababi kownihim yactaduun ahaanshahooday ahaayeen kuwa xadgudba sababteeda ayaa gaalnimada iyo kufrigana ay ugu dhaceen daalikadu waxay u noqonaysaa kufriga iyo qatliga bimaa casow wa kaanuu yactaduunana waxay cillo iyo sabab u tahay kufriga iyo qatliga aayaadkana waxaa ku sugan bayaanu khayriyati hadihi lumma almuxamadiya wa bayaanu sababi khayriyatiha caddaynta la caddeeyey khayriyada ummadda nebi muxamed umamkao dhan ay ka khayr badan tahay iyo waxay khayrkaa ku mudatay oo horta umamka inay u khayr badan tahay allah sheegoo yidhi kuntum khayra umma nebi muxamedna waa sheegay sala allahu calayhi wasalam oo rasuulku waxa uu yidhi antum tuufuuna sabciina umma antum khayruhaa wa akramuhaa cala allah waxauu rasuulku yidhi waxaad buuxinaysaan oo aada wafaynaysaan toddobaatan ummadood oo idinku kuwii ugu khayrka badnaa ee alla agtiisa ugu karaamada badnaa aad tihiin ayaa oofinasaanoo dhammaystiraysaan marka waa khayrulumam sababtii khayrkana waa la xusay oo waa alamru bilmacruuf wannahyu cani ilmunkar waliimaanu billah waljihaadu fii sabiili illah waa wanaagoo laysfaro xumahoo laysku diido iimaanka jihaadka acmaasha wanaagsan ayaa khayr umma lagu noqday waxaa kaloo aayaadkan ku sugan sidqu lqur'aan fii bayaani itisaafi lyahuudi bidilla walmaskana qur-aanku sida uu uga run sheegu u caddeeyey yahuudi inay ku sifowday dulli iyo faqiirnimo oo ruuxu wuxuu is odhan karaa saw kuwan maanta yaa ka maaliya madaxtinimo badan waxaa loo jeedaa horta dulliga yacni xoola iyo maal lagagama baxo oo qofka kaafirkaa ee kufriga ku sugan dulligu waa ku qoran yahay wejigiisa iyo ihaanadu wax kastoo uu helo faqiirnimadana waxaa loo jeedaa rasuulku waxa u yihi sal allahu alayhi wasalam kama fi saxiixayn min xadiidi abi hurayra laysa alghinaa can karati alcarab wa inama alghinaa hina nafs hodantinimada runtiihi maaha xoolo badnaan ee hodantinimada dhabtii waxa weeyi waa qanaacada qalbiga qalbigu inuu qanco ayaa qani lagu noqdaa oo imisaa xoolo faraq walba ay uga buuxaan haddana habeenkii aan seexan imise aan berri meel ku ogeyn wuxuu cuni doono haddana isagoo habbi ah caawa iska seexanayo salaada subaxun soo kacaya macnaha waxa weeyaan hodantinimada rasmigii waa qanaacada qalbiga marka nimanka waxaa korkooda la yeelay dulli iyo caydhnimo oo wax kastoy helaan wuxuu ka cabsanayaa un baraad caydhoobi berri maxaad cuni taasaa lagu salido waa cuquuba rabbaaniya waxaa alla u caddeeyey dulligaas inay ku jirayaan ilaa inay xadhig alle ama xadhig dad qabsadaan mooye waxaa lagu fasiray xadhig alleh inay islaamaan oo hadday islaamaan waa xadhiggii alleh dee dulligu waa ka baxayaa oo darajada iyo sharafka diintay helayaan wa xablin min annaasna inay xukumka islaamka soo hoos galaan oo ay aqbalaan inay jizyada bixiyaan ku waajibtay oo markaana bixabli wa xablin min annaas dee waa la nabadgelinayaa oo inay jizyadaa ku waajibtay bixiyaan iyagoo dulaysan ayay ku nabadgelayaan marka macnaha dee waxa ay helayaan oo keliya haddaanay islaamin kollay dullinimo ka dhammaan mayso laakiin waxay helayaan inay nabad galaan oo naftooda iyo maalkooda u badbaadaan laakiin dullinimada dhammayska tiran waxay kaga bixi karayaan waa bilislaam markay islaamaan ayay dulli ka bixi karaan inta kale dulli bay ku sugan yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala marka aayaadka wuxuu ku sheegay waxa dulliga iyo cadhada iyo caydhnimadu ugu dhacday inay sabab u tahay kufruhum biaayaati illaahi wa qatluhum alambiyaa gaalnimaday aayaadka alle ka gaaloobeen iyo layntay ambiyada laayeen taasaa u sababtay waxaa ku habsaday maxaa mudaaric looga dhigay yakfuruuna biaayaati illaahi wayaqtuluuna alambiyaa maa la yidhaahdo kafaruu biaayaat illaahi waqatalu lambiyaa ilan hore u dhacdee waxaa la tilmaamayaa inaanay ficilkaa xun ka zuulin ilaa maalintii aayaadkaasi soo degayeen way ku sugnaayeen kamay zuulin waayo xataa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam way sexreen way sumeeyeen dilkiisay dooneen laakiin allah ka badbaadiyey marka waxa weeyi ficilka mudaaricu wuxuu faa'iideeyaa altajadud walxuduud wax mar walba soo cusboonaanayo oo marba marka ka dambaysa dhacayo oo waxa weeyaan soo kordhaya markaa yaqtuluuna wayakfuruuna waxaa loo yidhi ilaa markay aayaadkaasi soo degayeen way ku sugnaayeene kamay zuulin wayse u suurtogeli weyde biayri xaqin ma nebi xaq lagu dilaa jira maxaa loogu qayday biayri xaqin ila nebi walba waxa lagu dilaa waa biayri xaqin waxaa la yidhi waa sifa kaashifa maaha sifa muqayida lagu ixtiraasayo macno kale ma aha ee waxaa lasii kashfinayaa oo lasii caddaynayaa uun nebi wal oo la dilaa inuu yahay bikayri xaq waa sifa kaashifa waana bayaanulwaaqic xaqiiqadii uun baa lasii kashfiyey ee maaha qeyd oo dee laga fahmi maayo nebi xaq lagu dilaa inuu jiro taasi wax dhacaysa ma aha daalika bimaa casow wa kaanuu yactaduuna dulliga iyo cadhada iyo caydhnimada waxaa lagu sababeeyey bima biannahum kaanuu yakfuruuna biaayaati illaahi wayaqtuluuna alambiyaa ayaa sabab u ah sababtaana waxaa lagu sii sababeeyey dalika bimaa casow wa kaanuu yactaduuna marka waxa la yidhaha waa cilat lcila kufriga iyo qatligu wuxuu cillo u yahay waxa ku dhacay kufriga iyo qatliga laftoodana waxaa cillo u ah cisyaanka iyo cudwaanka oo macaasida iyo cudwaanka haddii qofku farabadiyuu sameeyo waxay geyaysiin kartaa gaalnimo ayay u sababi kartaa marka waa cilat lcila alla waxau ihi kuntum waxaa ahaateen khayra umma ummad tii u khayrka badnayd baa ahaateen ummadaasoo ukhrijad la soo saaray linnaasi dadka loo soo saaray oo maxaa ku khayr badateen taamuruuna waxaad isfaraysaan bilmacruufi waxa wanaagsan oo watanhawna waxaad iska reebaysaan can ilmunkari waxa xun oo watu'minuuna waa rumaynaysaan billaahi allah ayaad rumaynaysaan walow aamana hadday rumayn lahaayeen ahlulkitaabi kitaabka kuwii eelka u ahaa lakaana wuxuu ahaan lahaa huwa iimaankaasi khayran lahum mid u wanaagsan oo khayr u ah minhum waxaa ka mid ahaa ahlulkitaabka almu'minuuna kuwa mu'miniina wa aktaruhum badidooduna alfaasiquuna kuwa taacada alle ka baxay weeyi lan yaduruukum idin dhibi maayaan ilaa adaa dhibaato yar oo afxumo iyo wax la mida mooye wax kale idin yeeli maayaan wain yuqaatiluukum yuwalluukum ladbaar oo maanta sow kuwan gacan sarreeya waxa weeyaan macnuhu waxau noqonayaa muslimiintu markay hagaagaan ee diintooda ku toosnaadaan ee gaalo ay iskaga maarmaan ee isaga jeedsadaan ilaa maanta waaba loo kala dheeraynayaaye maalintaas gaaladu gaalnimadoodii hore iyo dulligoodiibay ku noqon cidhibta iyo guushuna waxay ku dambayn muslimiinta laakiin waa goorma markay muslimiintu hagaagaan waalcaaqibatu lilmuttaqiin cidhibta dambena iyagaa leh ha ku niyad jabin waxaad maanta arkayso cidhibta dambe adaa leh waxaa loo baahan yihiin muslimiintu inay dib diintooda ugu noqdaan oo ay waxa weeyaan isa saxaan wain yuqaatiluukum hadday idinla dagaalamaan kuwa gaaladii yuwalluukum way idiin jeedinayaan aladbaara dabooyinka oo dhabarkay idiin jeedinayaan oo idiin jilbdhigi maayaan uma laa yunsaruuna dabeed loo hiilin maayo oo gargaarna gaari maayaan duribad waxa la yeelay calayhim korkooda kuwa gaalada ah waxa la yeelay adilla dullinimo ayaa korkooda la yeelay aynamaa uqifuu meel kastoo laga helo dulli baa korkooda saaran ilaa bixablin min allah ay ilaa mutamasikiina bixablin iyagoo haysta xadhig mooyaane min allah ilaahay xaggiisa ka ahaaday iyo wa xablin xadhig iyagoo haysta mooyaane min annaas dadka xaggooda ka ahaaday marka mutasil baynu ka dhignay munqatic haddii laga dhigana wuxuu noqonayaa laakin ictisaamuhum bixablin min allahi wa xablin min annaas yunjiihim min alqatl ha yeeshee inay qabsadaan xadhigga alle ama xadhigga dadka ayaa dilka ka badbaadinaya oo lagu nabadgelinaya wabaa-u waa noqdeen biqadabin cadha ayay la noqdeen min allah alle xaggiisa ka ahaatay waduribad waxaa la yeelay calayhim korkooda almaskana baahi iyo faqiirnimo ayaa dusha loo saaray oo wax kastuu haysto caydhnimunbuu ka cabsanaya faqrigaa indhaha loo suday daalik madkuurkaa lasoo sheegay ee dullinimada iyo cadhada iyo caydhnimada ii xaasilun waxay ugu xasisho ugu dhacday biannahum bisababi annahum iyagu kaanuu inay ahaayeen darteed yakfuruuna kuwa ka gaalooba biaayaati illaah ilaahay aayaadkiisa ka gaalooba oo wayaqtuluuna kuwa laaya inay ahaayeen alambiyaa ambiyada kuwa laaya inay ahaayeen bikayri xaqin xaqdarrana ay ku layn jireen ama xaal ay ku dheehan yihiin xaqdarro daalik dilkaa iyo kufrigaasina xaasilun wuxuu ku xasilay bimaa casow bisababi cisyaanihim cisyaankooda ay caasiyeen alle sababtiisa iyo wa kaanuu yactaduuna wa bisababi kownihim iyo ahaanshahay ahaayeen sababteeda yactaduuna kuwa xadgudba wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين